kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha waa toddobaadlaad xiliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda himilo waxaan idinkugu soo gudbinnaa xogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa waa midda ugu horeysay waxaa meeshaas ka dhalanaya in maalgelino badan la sameeyo in maalgelinadaas badan markii la sameeyo waxaa kor u kacayo marka hore qiimihii guryahaasa kor u kacayo sidee waddooyinka ugu qayb noqon karaan horumarinta dhaqaalaha barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah saamiyada shirkadda apple oo hoos u dhacay kooxda g twenty oo ogolaatay in gargaar bani-aadinimo loo fidiyo dadka reer afghanistan iyo dowladaha imaaraadka ee syriya oo ku heshiiyey qorshayaal kor loogu qaadayo iskaashiga dhaqaalaha qodobada iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibyaal xigaag marka laga hadlayo kaabiyaasha dhaqaalaha waa waxa ugu weyn uu dal weliba ee uu ku faano islamarkaana dhaqaalaha ugu badan uu kasoo xaroodo si gaar ah dhismaha waddooyinka oo loo arko muhiimadda ugu weyn ee uu dal ku horumari karo marka ay waddooyinka dhisan yihiin waxa ugu weyn ee fududaanaya ayaa ah in waxsoosaarka beeraha kalluumaysiga iyo sidoo kale ilaha kale ee dhaqaale ay abuuri karaan in suuqgeyn fiican ay helaan islamarkaana iibkooda uu noqdo mid siyaada taasi oo kor u qaadi karta dhaqaalaha haddaba toddobaadkan ayaan ku eegeynaa sida dhismaha waddooyinka ay qeyb ugu noqon karaan horumarinta dhaqaalaha waxaan arrimahaasi kala sheekaysanay maxamed maxamuud maxamed oo bartay cilmiga dhaqaalaha
kaabiyaasha dhaqaalaha sida aan la soconaba waxaa lagu qeexaa kuwa ugu horeeya ee mas-uulka ka ah inay fududeeyaan wax soo saarka waa kuwa isku xira maxaa la dhahaa goobta wax laga soo saarayay iyo suuqii wax lagu iibin lahaa isku xira waxaa la dhahaa infrastructure marka simbale waa kuwa ugu horeeya mas-uulka ka ah inay fududeeyaan isku xirkaas waxaa la dhahaa infrastructure waxaa jira definitiono badan oo dadka ay ka bixiyeen marka haddii definitionadaas si macquula loo soo qaato marka waa kan ugu macquulsan kan hadda annaga soo qaadanay marka waa isku xiraha ama fududeeyaha ugu horeeya ee mas-uulka ka ah inay isku xirmaan goobta wax laga soo saarayay suuqa wax lagu iibinayay waa tahay waa maadsan tahay marka sidee laamiyadu ugu qayb qaataan horumarka ganacsiga
laamiyadoo la dhiso ama waddooyinkaoo la dhiso waxay ganacsiga ugu qayb qaadan karaan siyaabo badan ay ganacsiga ugu qayb qaadan karaan waa midda ugu horeysay waxaa meeshaas ka dhalanaya in maalgelino badan la sameeyo in maalgelinadaas badan markii la sameeyo waxaa kor u kacayo marka hore qiimihii guryahaasa kor u kacayo dad badanaa meeshaas soo degaayo kadibna meesha waxaa ka dhalanayso in ganacsi ganacsiyo badan laga furo sida suuqya laga furo isbitaallo laga furo iskuulle laga furo meesha ka dhalanayso dad badan inay meesha soo degaan oo ganacsi cusub oo hore aan u jirin oo meesha ka sameysmaa dhacayso waa waa waxa ugu horeeya laamiyadu soo ziyaadiyaan ay ka mid tahay
tusaalooyin badanaa bixisay tusaale ahaan waxaa jira wadooyin badan oo aan dhisnayn balse muhiim loo arko kuna yaala gobolada dalka tusaale ahaan haddii aan usoo qaadan afgooyo sidoo kale jowhar oo dabcan muqdisho aada muxuu ahaa ugu hareereysan tusaale hadda muqdisho iyo afgooyo kale waa la dhisay waxaa dhimantan jowhar iyo sidoo kale muxuu aha magaalada muqdisho oo kale haddii marka la dhiso oo kale tan jowhar iyo tan afgooyna si aada loo isticmaalo isbedel sidee ah ayaa abuurmi kara marka waddooyinka badan ee dalka ku yaalla ama gobollada dalka ku yaalla ee burbursan ama aanan dhisnayn haddii dib loo dhiso waxaa ka dhalan kara waxyaabo badan oo faa'iido u leh dalka sida in ganacsigii kor oo u kaco dhaqaalihii dalkii oo kor oo u kaco g d b-ga dalkaasna ama wax soo saarka dalkaasna kor oo u kaco waxaa ka mid a in maxaa la dhahaa dadka ay ku dhiiradaan inay gobolladii tagaan oo ganacsiyi ay kasoo sameeyaan oo beerihii maxaa la dhahaa dadka ku dhiiradaan inay waxsoo saarka dalka beeraha kor ee u qaadaan in maxaa la dhahaa kalluunkii ee dalki in waxsoo saarkiisa la badiyo taas waxay keenaysaa marka in waxsoo saarka dalka oo kor oo kaco waxaa kaleento waxyaabaha kaleento oo soo zaa'idinaysa waxaa ka mid in magaaladaasa ka warhayso waxaa ka jira jaam badanaa ka jira dad badanaa soo galay magaaladii haddii waddooyinkaas loo sameeyo waxaa laga yaabaa dadkaas inay culayskii badnaa magaalada ka qaadaan ee dib ugu laabtaan gobolladii dalka bacdamaa wadooyinkii loo dhisay loo fududeyey isu socodkii loo fududeyey waxaa laga yaabaa dad cusub oo maxaa la dhahaa magaalada deganaa inay doorbidaan inay halkaasi degaan maadaama meeshaas ay zaxmad yar tahay buuq yar tahay jebigeedu uu yahay jebi maxaa la dhahaa iska iska degan uu yahay halkaas kasoo shaqo tagaan marka meeshaas waxay soo ziyaadinaysaa waxay soo ziyaadinaysaa kor u kac dhaqaalay soo ziyaadinaysaa waa tahay si loo helo wadooyin badan oo dhisan maxaa bulshada looga baahan yahay si loo helo wadooyin badan oo dhisan bulshada waxaa looga baahan yahay marka hore inay midow sameeyaan ama isku xirmaan ay noqdaan dad iska warqaba ay noqdaan dad maxaa la dhahaa ee dan guud ka dhaxayso waxa ugu horeeya waxa waaya horta inay canshuurta bixiyaan canshuurta si saxan ay u bixiyaan dowladdiina canshuurtaas ee wax ugu qabato dib ay ugu soo celiso si saxan iyadan ay u maamusho midda kale waxay samaysan karaan dadkaas inay isu tagaan oo si iskaa wax u qabso ah ay wadooyinkii ku dhistaan bacdamaa dowladdu uu ayna awoodin in wadooyin badan ay dhisto dhaqaalaha dowladda hadda gacanta ay ku hayso waa kuwo maxaa la dhahaa iska ka yimaada dalal shisheeye ka yimaada waana dhaqaale iska liito waaye wadooyinka dalka o dhanna laguma wada dhisi karo waxa keliya bulshada samayn karaan waxa weeye inay si iskaa wax u qabsaa wax u dhistaan ganacsatadii ay isu yimaadaan ay ka hadlaan danta guud ay samaystaan waxa iyaga maxaa la dhahaa danta guud wax ugu tari kara ay ka tagaan danaha gaargaarka ah marka bulshaduna waa si lamida canshuurta si saxa inay u bixiso iskaa wax u qabsanaya dalkooda ku dhistaan inta badan markaad qiimeyso dalalka caalamka waxay ku tiirsan yihiin dalxiiska marka laga hadlayo dhaqaale ahaan iyo sida uu usoo galo dadyo badan caalamka ka socda ayaa dalka marka uu leeyahay kheyraad iyo sidoo kale waxyaabo dabiici ah loo yimaadaa marka haddii wadooyinka ay dhisan yihiin oo kale dalxiisku siduu u kabci karaa wadooyinka dalkoo la dhiso waxay ka qayb qaadanaysaa in dalxiiskii oo kor oo u kaco dadka gudaha waddanka ku noolaay ay dalxiisyo badan sameeyaan gobollada dalka tagaan sida ka warhayno dalkeenna wuxuu leeyahay goobo qurux badan oo istaraatiijiya oo dalxiiska ku habboon uu leeyahay sida badaha beeraha buuraha meelahaasoo dhan marka haddii wadooyinkaas la dhiso waxay keenaysaa in dadka waqtiyadooda ay kaga faa'iidaystaan jaaniska ay leeyihin kaga faa'iidaystaan inay dalxiisyo ku tagaan bacdamaa wadooyinkii si fudud halkaas ugu tegi karaan si dhab yar ay ugu tegi karaan waqti yar ay ugu tegi karaan marka waxay keenaysaa in meeshaas dalxiis badan oo ka dhasho dalxiiskaasna oo sababo in dad ajaanib ah ay kusoo dhiiradaan inay dalka usoo dalxiis tagaan meeshaas waxaa ka abuurmayso ganacsiga ka abuurmaayo bacdamaa dalxiisayaasha ay u baahan yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin inta ku jiraan inta ay ku guda jiraan dalxiiskooda waxay keenaysaa taas in dhaqaalihii dalkii oo kor oo kaco ganacsiyii badan ee sameysmaan marka dalxiiska muhiimu u yahay wax soos maxaa la dhahaa kor ukaca dhaqaalaha dalka ugu dambeyntii marka waxyaabaha aad is leedahay waa lagu biirin karaa oo kale aragtidaada aan ku diraysa maxay tahay aniga ahaan waxaan kusoo biirinayaa in bulshada mar walba ay ka ka maxaa la dhahaa muhiimadda ama doorka ugu horeeya ay siiyaan danta guud danta guud oo aanan hagaagin dan gaara ma hagaagayso bulshadu inay midoobaan ay isu tagaan ay ka hadlaan maxaanoo dan ah sidee dalkan kor ah ugu qaadi karnaa in dadkii lacagtii haystay ama ganacsatadii ama kuwa qurubjoogta ah dalkooda dib ay ugu soo laabtaan maalgashiyo fara badan ay ku samaystaan ay dhisaan kaabayaasha dhaqaalaha ay dhisaan ganacsiyo badan ay sameeyaan shaqo abuur badan ee dadkooda ay u sameeyaan maalgelino badan ay sameeyaan ay iska daayaan lacagahan ee meelaha gashanayaan oo oo macnaha bangiyadii ay dhiganayaan ee lacagii ka soo saaraan oo maxaa la dhahaa ay ku dhiiradaan dalkooda inay maalgashadaan haddaynan ku dhiirin dalkooda inay maalgashadaan cid kaleoo maanta ajnabiga inay imaato dalkan ma ku dhiirinayso marka waxa ugu horeeya aniga aan ku biirinaya waxay tahay in dadku ay aaminaan dalkooda ay aaminaan dadkooda ayna isku dayaan inay ayaga yihiin kuwa ugu horeeya ee dalkan wax soo saarkiisa ama kobiciisa dhaqaalaha dhinac walba ay ahaato ayaga ay ka ayaga macnaha mas-uuliyadda ugu horeysa ayaga ay leeyihiin marka aniga taasaa soo jeedinaa waa mahadsantihiin waa waa tahay waxaad la socotaan dhegeysiga barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markaana waxaad kusoo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka saamiyada shirkadda apple ayaa hoos u dhacay saamiyada shirkadda weyn ee apple ayaa hoos u dhacay talaadadii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ay hoos u dhigi karto bartilmaameedyada waxsoo saarka iphone saddex iyo toban sababtuna tahay yaraanta kombyuutarada adduunka ee hadda socda sida ay warisay plumberg shirkadda weyn ee elektroniga ayaa filaysay in ay sameyso sagaashan milyan oo iphone ah saddexdii bilood ee ugu dambeeyay sanadkan labada kun kow iyo labaatan si kastaba ha ahaatee apple waxay hoos u dhigi doontaa qiyaastii ilaa iyo toban milyan oo unug oo waxsoo saarka shirkadda ah ilo ku dhow shirkadda ayaa u sheegay majalada ganacsiga saamiyada apple ayaa hoos u dhacay hal dhibic laba boqolkiiba saacado kadib markii la faafiyey wararka bishii sebtembar shirkadda apple waxay soo saartay afar nuuc oo cusub oo iphone saddex iyo toban ah kuwaas oo kale ah iphone saddex iyo toban iphone saddex iyo toban mini iphone saddex iyo toban bro iyo sidoo kale iphone saddex iyo toban bro max kuwaasi oo la sheegay in dhoofintooda ay bilaabatay afar iyo labaatankii sebtembar ee bishii lasoo dhaafay kooxda g twenty ayaa ogolaatay in ay gargaar bini-aadinimo loo fidiyo dadka reer afghanistan kooxda labaatan ayaa isku raacday in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga baaqsan lahaa musiibo bini-aadinimo oo ka dhacda afghanistan xitaa haddii ay dadaalada qayb ah ka yihiin taalibaan ra-iisul wasaaraha talyaaniga mario draji ayaa sidaasi yidhi kadib markii uu martigeliyey shir deg deg ah midooda yurub ayaa wadahadallada furay talaadadii iyaga oo ballanqaaday hal bilyan oo yuuro oo u dhiganta hal dhibic laba bilyan oo dollarka maraykanka ah kaas oo aadi doona baayaha bini-aadinimo ee deg dega ah iyo sidoo kale in la caabiyo dalalka deriska ah oo ay ku qaxeen qaxootiga ka imaanaya afghanistan tan iyo markii ay taalibaan qabsatay waddanka shan iyo tobankii bishii agoosto madaxweynaha maraykanka jay baiden ra-iisul wasaaraha hindiya ee moli sidoo kale hogaamiyaal badan oo reer yurub ah ayaa ku soo biiray shir madaxeedka kaasi oo dhacay markii taalibaan ay wada hadalkii ugu horreeyey oo foolkafool ah la yeelatay wafdi ka socda maraykanka ee midooda yurub oo ku sugan qatar madaxweynaha shiinaha shin jibin iyo sidoo kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wadahadalladaasi u diray wakiilla halkii iyagu ay iska xaadirin lahayd ugu dambeynna dowladaha imaaraadka iyo sidoo kale siiriya ayaa ku heshiiyey qorshayaalla kor loogu qaadayo iskaashiga dhaqaalaha wasaaradda dhaqaalaha ee imaaraadka carabta ayaa sheegtay in gobolka khaliijka iyo suuriya ay ku heshiiyeen qorshayaasha mustaqbalka si kor loogu qaado iskaashiga dhaqaalaha iyo sahminta qaybaha cusub tallaabadan ayaa hoosta ka xariiqaysa isbedelada ka socda gobolka kadib toban sano oo dagaal oo ka socday suuriya imaaraadka carabta waxay taageertay mucaaradka suuriya sanadihii hore ee colaadda laakiin markii ciidanka suuriya ay dib u qabsadeen inta badan dhulkii mucaaradka imaaraadka iyo waddamada kale ee carbeed waxay u fureen taageero dowladda madaxweyne bashaar al asad wasaaradda ayaa barteeda twitterka kusoo qortay qiimaha ganacsiga saliidda aan ahayn ee labada dal qaybtii hore ee labada kun iyo kow iyo labaatanka in uu ahaa hal bilyan oo dirham oo u dhiganta doolar ahaan laba boqol toddobaatan iyo laba milyan oo doolarka maraykanka ah sanadkii labada kun sideed iyo toban imaaraadka carabta waxay dib u furtay safaaradeedii dimashik markii ugu horreysay toddobaadkii hore ayay ahayd markii wasiirka dhaqaalaha imaaraadka uu dhiggiisa suuriya kula kulmay bandhigga duway ee labada kun iyo labaatan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo maxamed xasan timi jalac ayaa farsameynaya intaanu ku wada kulmi doono barnaamijkaana kana xiga sidaasii nabadgelyo